bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsar qodobada wararkeena aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah culamodiinka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegay in ay qeyb ka noqon doonaan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka bilaaban doona koonfur galbeed iyo weliba guud ahaan dalka beesha caalamka ayaa mar kale baaqa u dirtay madaxda soomaalida golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa soomaaliya u ogolaanaya in cod ay ku yeelato codadka ka dhanka codadka golaha ammaanka ee qaramada midoobay wararka kale ee wararkeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waxaa degan xaaladda degmada goofguduud ee gobolka baay kadib markii ay dagaale ay ka dhaceen halkaasi kuwaasi u dhexeeyey ciidamada daraawiista koonfur galbeed iyo kuwa dowladda isgarabsanaya dagaalamayaasha al-shabaab akhbaaraadka dibaddana waxaad ku maqli doontaan ukrein ayaa sheegtay in weli ciidamada dalka ruushku duqaymo ay ku wadaan qaybo ka mida gudaha dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen waa qodobadani wararka dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo waa subaxnimo sabti ah koo iyo labaatanka bisha koowaad sanada ah labada kun iyo saddex iyo labaatan aanu ku bilownay culamaa diinka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegay in ay qeyb ka noqon doonaan dagaalka ka bilaabanaya qeybo ka mid ah ama ka socdaba gudaha dalka gaar ahaan kuwa koonfur galbeeda culamaa diinka magaalada baydhabo oo kulan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sheegay in iyagu ay ka muuqan doonaan doorkooda ay ka qaadan doonaan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gudaha dalka waxaana sidoo kale ay sheegeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya inay ay uga mahad celinayeen dadaalka uu ku bixinayo sidii koonfur galbeed aanay axbad uga dha islamarkaana maamulka koonfur galbeed iyo kooxaha mucaaradku ay qaataan sidii nabad looga dhalin lahaa deegaanada koonfur galbeed islamarkaana cod midaysan reer koonfur galbeed ay u qaadan lahaayeen culamaudiinka ayaa sidoo kale sheegeen madaxweyne uu ku booriyeen dagaalka uu ka wado gudaha dalka gaar ahaan uu kula jiro dagaalamayaasha al-shabaab
da yani federaalka soomaaliya sheekh xasan xasan sheekh maxamuud annagoo magacii culimmada oo maaragtay aan sheekha kula kulannay oo noo sheegay maaragtay in yani kala shaqayno maaragtay islaaxa dhulkan khilaafka ka jiro in yani islaaxaas maaragtay in aan kala shaqayno madaxweynaha wuxuu noo sheegay yani in dalkan cadow uu ku soo duulay uu leeyahay adowgaas sidii laisaga dhicin lahaa annagana aan sheegnay in aan ku garab taagannahay haddii ay isu soo dhiibaan oo dadkooda isu soo dhiibaan in la ammaangelinhayo in yacni maaragtay la maamuushaya intii ka soo goosatayba saas oo kale la sameeyey intaasna inay yimaadaan waa uga baaqaynaa intii imaan weydo ama khaasatan ajaanibta ku jirto waxaan leenahay ilaahay cadowgiisa waayo waa ummaddan way dhammeeyeen in madaxweyneha waxaan ku garab taagannahay intaas la ciribtiro alxamdulilah kulankaas aan qaadanay wax oo wax ka-ool ah ayaan maaragtay ku wada hadalnay arrin muhiim ah ayaan ku wada hadalnay waa kulan aad iyo aad u fiicnaa waa kulan ahaa kulan miro dhal leh kulankaasi ayaa maaragtay waxaan ku wada hadalnay ay ka mid ahayd in maaragtay islaaxgii ama dib u heshiisiintii oo u joogay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya in maaragtay aan kaalin weyn ka qaadano oo aan maaragtay dib u heshiisiinta kaalin weyn aan ka qaadano midda kale waxaan ku wada hadalnay in qolada khawaarijta ah annaga kaalintaan aan ka qaadano ka culamo ahaan wacyigelintii iyo waxsheegitaankii iyo isu naseexantii iyo maaragtay qoladii oo soo laan weydana in lala dagaalamo weliba meel layska saaro waxyaalaha aan ka wada hadalnay bay ka mid ahayd maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo suurtogeliyo annagana diyaar ayaan u nahay sida madaxweynaha uu nagu soo dhowey nagu casuumay uu marti noo sheegay waan la qaadanay isla meel baan dhignay insha allahu tacaala waxaan rajaynana inuu ilaahay suurtogeliyo
waxaan soo dhoweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya imaatankiisa magaalada baydhabo ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya waxaan ugu mahad celinaynaa dadaalada iyo juhdiga uu ku bixinayo dib u heshiisiinta reer koonfur galbeed oo midaysan oo diyaar u ah inay la dagaasho ana iska cirab tirto khawaarijta sidoo kale waxaan soo dhaweyneynaa wejiga labaad ee howlgalka khawaarijta ee koonfur galbeed soomaaliya waxaan u garab taagannaha haddaan ah culimmada soomaaliyeed khaasatan
odayaasha koonfur galbeed aan iraahda culamadiinka koonfur galbeed ayay kuwaasi ahaayeen oo taageerayay howlgalka oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka wado ciidankiisa kuwa dowladda gudaha dalka soomaaliya beesha caalamka ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ay ku gacansiin doonto arrimaha dib u eegista dastuurka iyo weliba dadaalka xagga nabadda ay ku jirto qoraal ay soo saareen beesha caalamka ayaa waxaa lagu yiri waxaana soo dhaweyneynaa dadaalka ay madaxda dowladda gaaraan madaxweynaha xasan sheekh maxamuud uu ugu jiro arrimaha nabadeynta weliba dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab hanaanka shirarka dib u heshiisiinta weliba shirarka joogtada ee golaha wadatashi qaran golaha ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in madaxda dowladdu ay ku boorinayaan dhammaan inay wada qaataan hanaanka dib u eegista dastuurka ka ogolaanaya awoodaha awood qaybsiga hanaanka dowladnimo iyo weliba federaalnimo baaqan ay soo saartay beesha caalamka ayaa kusoo aadaya kadib markii shirkii wadatashi qaran oo dhowaantan kusoo dhammaaday magaalada muqdisho kaa oo lagu eegayay arrimaha dastuurka iyo sidoo kale awood qaybsiga dowladda dhexe weliba kuwa dowlad goboleedyada inkastoo puntland ay diiday laba qodob oo ku jiray heshiisa ay madaxdii ka qayb gashay shirkii wadatashi qaran ee kusoo dhammaaday magaalada muqdisho beesha caalamka waxay sidoo kale sheegtay in si weyn usoo dhaweyneyso dadaalka soo cusboonaaday ee diradda lagu saarayo geedi socodka dib u heshiisiinta dastuurka ee kharad wadaagga ayaa lagu yidhi waxaan ugu baaqaynaa bay dhammaan daneeyaasha inay si wax ku oola uga qayb qaataan dadaaladan iyo wixii khilaafa jirana lagu xaliyo miiska wadahadalka arrintan ay ku beegmaysa kadib markii beesha caalamku ay aragtay madmadow ku jira heshiisyo dhowr ah oo horey u gaareen dowladda dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedyada in badan aan wax ka socon golaha ammaanka ee qaramada midoobey shir ay yeesheen ayay isku raaceen in mar kale dowladda soomaaliya loo ogolaado inay cod ku yeelato codadka loo qaado codbixinta golaha guud ee qaramada midoobey wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka libnaan waxay sheegtay inay bixin doonto hal dhibic sideed milyan oo doolar oo qaaraanka kaga so-aaday miisaaniyadda howlgelinta qaramada midoobey soomaaliya sidoo kalena wadamo ay ku jiraan mareykanka ay midooda yurub ayaa waxa ay sheegeen in iyagu codbixintan xuquuqdooda ay siin doonaan dowladda soomaaliya oo aysan weli bixin qaaraankii qaramada mid lagu lahaa labadii sano ee lasoo dhaafay waana sanadkii labaad ee soomaaliya ee dalalka comoros iyo weliba sidoo kale wadamo kale oo ku yaala latin america laga cafiyo qarashaadka miisaaniyadda sanadlaha ee qaramada midoobey ay ku helayaan codbixinta ka dhacda golaha ammaanka ee qaramada midoobey dhinaca kale lix wadan ayaa luumiyey xuquuqdooda codbixinta qaramada kadib markii ay bixin waayeen qarashaadkii laga rabay arrintan ayaa kusoo beegmaysa in golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo kulankii uu yeeshay ee soomaaliya laga cafiyay deymaha lagu leeyahay isla markaana ay hesho xuquuqda codbixinta waxaana la sheegay in ka badan ay soomaaliya dhowr jeer isku dayday in golaha ammaanka ay ka codsatay in laga cafiyay deymaha lagu leeyahay si ay u yeelato codbixinta ka dhacaysa golaha ammaanka ee qaramada midoobay weli waxaad dhagaysanaysaan wararkii subaxnimo idaacadda dalsan waxaa degan xaaladda degmada goofguduud buurrey ee gobolka baay kadib markii ay dagaallo ay ka dhaceen halkaasi islamarkaana ay booqdeen saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed in badan oo ka tirsan deegaanada koonfur galbeed ayaa dagaalo waxaa ku dhex maraya maalmihii lasoo dhaafay ciidamada daraawiishta koonfur galbeed iyo weliba kuwa dowladda soomaaliya iskaashanaya kuwa oo ku dhex maraya dagaalamayaasha al-shabaab ee dagaalkaasi lagu qaaday ciidanka dowladda ayaa la sheegay in ay dagaal ay kula galeen dagaano ka tirsan degmada goofguduud ee gobolka baay kadib markii ay dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen fariisimo ciidanka ay ku leeyihiin degmadaasi goofguduud buurrey ee gobolkaasi baay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo ku sugan magaalada beydhabo oo baaqu diray dhammaan shacabka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga wada qayb qaato hanaanka nabadda ee shirka dib u heshiisiinta ee ka socdo magaalada beydhabo ee xarunta gobolka baay gudoomiye sheekh aadan maxamed nuur madoowe ayaa sheegay in shirka dib u heshiisiinta uu yahay shir nabadeed islamarkaana soo afjaraya dhammaan khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamulka koonfur galbeed iyo kuwa musharaxiinta ka u noqonaya iyagu doonaya inay musharaxnimo ay ka qeyb qaataan doorashooyinka ka dhici doona koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sidoo kale waxa uu booriyey hanaanka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ku doonayo in lasoo gabagabay khilaafka siyaasadeed ee madaxda koonfur galbeed wuxuuna shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed uu sheegay madaxweynaha inuu magaalada baydhabo u joogo sidii loosoo dhammayn lahaa khilaafkii gacanka hadalka ee ka dhacay magaalada baydhabo kaa u dhexey ciidamada koonfur galbeed waliba ciidan ilaalo ka ahayd guri uu leeyahay wasiirka hore wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ayaa weli waxaa ka socda shirka dib u heshiisiinta kulamo joog goonigoonyaha ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka ay la qaadanayaan musharaxiinta maamulka koonfur galbeed iyadoo la doonayo in lasoo gabagabeeyo khilaafka dhinaca siyaasadda ee ka jira deegaanada koonfur galbeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ku dhawaaqay dagaal ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab in laga bilaabi doono deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolada baaiyo bakool iyo shabeellaha hoose halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ukrein ayaa sheegtay in ay ciidanka ruushku weli duqeymo ay ka wadaan qeybo kamid ah magaalooyin ku yaala dalkaasi ilaa iyo boqol iyo soddon gantaal ayay sheegtay dowladda dalka ruushku inay ku garaacday dhowr xaafadood oo ku yaala magaalaha xaafadan sidaa uga fogeyn caasimada dalkaasi ukrein ee kiyefa madaxweynaha dalkaasi selenskesi ayaa sheegay in ciidamada dalka ruushku weli ay wadaan duqeymihii ay ku hayeen goobaha dadka rayidku ay ka degan yihiin dalkaasi laakiin dowladda dalka ruushka ayaa iska fogeysay in ay dileen dad rayid ah islamarkaana duqeymaha ay ka fuliyeen oo keliya goobo bartilmaameeda ay kaga sugan yihiin ciidamada dalkaasi ukrein gudaha dalka dowladda dalkaasi ruushka ayaa sheegtay inay gebi ahaanba aysan soo afjari doonin weerarka ay ku wado dalkaasi ukrein inkastoo magaalooyin aada u fara badan oo ku yaala dalkaas ukrein ay yihiin kuwa hawanaya islamarkaana dhismayaasha ay yihiin kuwo dhulka la simay dowladda dalka ukrein weli waxa ay wadaa iska caabin ay kala hortegayso ciidanka dalkaasi ukrein gudahaana warkay subxaanimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan khiyaartana dhegeysanaysa ee waanageynta
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel